إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar nafurnimo ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dad etoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa iyagoo sheegaya inay guryihii ay deganaayeen laga soo saaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada banaadir shabeellada hoose iyo baay dowladda federaalka ayaa itoobiya siinayso dekadda hobyo haddii itoobiya ka tanaasusho heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan ee lagu siiyey qaybo ka mida badda soomaaliya waddooyinka magaalada muqdisho qaar ka mid ah ayaa u xirmay biyaha roobka kadib markii ay waxba ka qaban weysay dowladda federaalka odayaasha dhaqanka ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar nafurnimo ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed cali aadan ayaa ka waramaya camaliyad nafurnimo ah ayaa waxaa lagu weeraray xarun ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka taasoo ku taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa looga hadlay camaliyadda nafurnimada ah ee lagu weeraray xarunta waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa camaliyad sishaadi ah la beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah kaasoo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne bayaanka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay jihada ay sida gaarka ah kaga tirsanaayeen ciidamada lala beegsaday camaliyadda nafurnimada ah waxaana lagu yiri murtadiinta la beegsaday ayaa ka mid ahaa haraadiga ciidamadii murtadiinta ee lagu soo dhaqan xumeeyey wadanka eritereya kuwaasoo badankood ku hoobtay howlgallada mujaahidiinta ee afar iyo labaatankii bilood ee lasoo dhaafay ka dhacayay wilaayaadka bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa xerada ku sugnaa xubno ka mid a ciidamada ridada jabuuti ee hiilgaalo bayaanka ayaa markaan lagu soo gudbiyey faahfaahin ku aadan khasaaraha kala duwan ee ka dhashay camaliyadda waxaana lagu yidhi camaliyadda istishhaadiyada ah ayaa allah fadligiis sidii loogu talagalay u beegsatay maleeshiyaadka murtadiinta ah xilli ay dhoobnaayeen afaafka hore ee saldhigga waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan oo cadowga lagu gaarsiiyey camaliyadda tirada horudhaca ah ee khasaaraha cadowga waa sagaal iyo labaatan murtad oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay camaliyadda istishhaadiyada ah waxaa kale oo jira burbur soo gaaray saldhiggii ay ku sugnaayeen iyo gaadiid ciidan oo halkaasi u yaalay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka mar laga hadlayay khasaaraha ka dhashay camaliyadda nafurnimada ah sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu soo hadal qaaday weerar kamiin ah oo ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waxaana lagu yiri waxay ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaan dhacaduleedka degmada ruunirgood ee shabeellada dhexe khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa cadowga lagu gaarsiiyey kamiinka waxaana inta aan xaqiijinay cadowga laga dilay sagaal murtad kuwaasoo qaar ka mida meydadkooda looga cararay goobta dagaalka dhaawaca murtadiinta waa toddoba murtad ciidamada mujaahidiinta ayaa sidoo kale soo qaniimaystay toddoba qori iyo boobayaal ayaa la sii raaciyey ee war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey camaliyadii nafurnimada aheyd ee ka dhacday gobolka hiiraan iyo kamiinkii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe waa mahadsanyaa maxamed cali aadan sidoo kale wararka ka imaanaya gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ay isaga baxeen saldhig ku yaala magaalada beledweyne goobta ah ay ku wareejinayeen ciidamada shisheeye saldhiga ay ka baxayaan ayaa waxaa goobjoog ahaa taliyaha qaybta afaraad ee ciidamada admis waana saldhiggii shanaad oo ay isaga baxaan ciidanka admis ee kusoo duulay soomaaliya dad etoobiyaan ah ayaa isugu soo baxay magaalada hargeysa iyagoo sheegaya in guryihii ay degganaayeen laga soo saaray faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder dadyowga ethoobiyaanka ee lagu deegaamayey dhulka wakaarim iyo maamul goboleedka somalilan ayaa waxa ay magaalada hargeysa ka dhigeen dibadbaxyo iyagoo ka cabanaya shacabka soomaaliyeed ee magaalada hargeysa ku dhaqan dadka ethoobiyaanka ee isku soo baxyada ka dhigaya magaalada hargeysa waxa ay sheegeen inay faquuqid kala kulmayn dadka soomaalida kadib markii maamulka somalilan iyo ethoobiya ay kala saxiixdeen heshiiskii xaaraanta ee ethoobiya lagu siinayay qayb ka mid ah badda soomaaliya waa kuwan dadka ethoobiyaanku afka soomaalida iyo afka xabashida ku hadlaya islamarkaana ku sugan goobaha ay dibadbaxyada ka dhigeen ee magaalada hargeysa አፈር ግሎ አራት ወር የቤት ክራ አለን። እኛ እዚህ ላይ አሁን ያለነው በረንዳ ነው፣ ሜዳ ላይ ጥሎናል።
yoon isi hartan kaabanaynaa dee afar biloodoo kalena kama bixinin dee shibkaan isleynayna marka kiradaan gallaa guryaha laydinku leeyahay aa kira afar biloodoo nagu leeyihiin dee guriga naga baha bay nagu yidhahdeen ma hayno nagana shaqana ma hayno waan hanuunsanayna qaar xaalad siriyasaan ku jirnaa caafimaad darra waddanka caafimaad darra ka jirta dadka iyagii dhakhaatiirtay ku dhammaadeen gaajaa noo dheer oo gaajay u dhaceen qof xanuun waa dhibaataysanay u lacabana haysa gaajana haysa meel keliya ma haysano geed aan qabsano xitaa ma haysano geen isaar markaan tagnana dowladda u taga bayna leeyihin waxay sidoo kale sheegay in heshiiskan xaaraanta ee xabashida ethoobiya ay ku doonaysay qayb ka mid ah badda soomaaliya inay kula wareegto in dhibaatooyin dhan weliba ay ka soo gaareen ammaan daraan haysa xaal annaga heshiiskan dhibaataa nagama soo gaadhay heshiiskan dowladda iyo etoobiyadan iyo somalilaanta xaalad seriasa naga soo gaadhay xaaladda naga soo gaadhay waxaana laleeyahay etoobiyaanku madekada iyo dhibaa dadku iskuma wada raacsana waa shicibku ma raacsana waxay dowladda ay ku hadlayso waxaana leelahay maxaa lahayda dhibaata ma dalka yagaad qaadanaysa qaybo badan oo ka mid ah gobollada waqooyi galbeed soomaaliya waxaa degan dad etoobiyaan ah iyagoo halkaasi siyaabo kala duwan ugu milmay dadka soomaalida waxayna ku hayaan dhaqan xumo aada u baxsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro iyo howlgallo ka fuliyey gobolada banaadir shabeellada hoose ee hiyabaay wararkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise cali ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro ka fuliyey qayba ka mid ah gobolada dalka guutada madaafiicda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay madaafiic ku asqeeyey xarunta madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ilaa iyo hadda lama soo warin khasaaraha ka dhashay madaafiicda xalay lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed dhanka shabeellaha hoose militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ah xalay ku qaaday xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin degmada janaale weli kama soo bixin faahfaahin dheeri ah ciidamada shisheeye ee lagu weeraray degmada janaale khasaaraha soo gaaray dhanka magaalada muqdisho howlgal qarax ah ayay mujaahidiinta ka fuliyeen xaafadda xoosha degmada dharkeley waxaana lala eegtay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa militariga afar askari ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi oo uu ku jiro sarkaal laba xidigla ah oo lagu magacaabi jiray shaafici dowladda federaalka ayaa etoobiya siinayso dekeda hobyo haddii etoobiya ka tanaasusho heshiiska ay la gashay maamulka somalilan ee lagu siiyey qaybo ka mid a badda soomaaliya maxamed daahir cali sow ayaa ka waramaya muddo lix bilood ah oo dowladda federaalka ay dadka soomaaliyeed ku maaweelinaysay hadallo isburinaya oo boor isku qaris ah xaqiiqdana ka fog ayay ugu dambayntii dowladda federaalka waxa ay wada hadallo ka gelaysaa badda soomaaliya oo ay doonayso inay soo caga dhigato dowladda itoobiya dowladda turkiga oo xiriir wanaagsan la leh itoobiya ayaa muddo bil ka badan waxa ay ku howlanayd inay wada hadal ka dhex furto dowladda xasan sheekh iyo tan itoobiya oo gebi ahaanba ka dhaga furaysatay inay wax wada hadal ah la yeelato dowladda xasan sheekh oo geed dheer iyo mid gaabanba u fuushay inay la fadhiisato itoobiya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa shalay u duulay ankara halkaas oo ay horay u gaareen wafuud ka socotay itoobiya wariyaasha u dhashay dalka turkiga ee jooga ankara ayaa baraha bulshada waxa ay xalay ku faafiyeen in dowladda federaalka ay doonayso inay itoobiya siiso dekado kale si ay dowladda itoobiya kaga tanaasusho oo ay u buriso heshiiska ay la gashay maamulka somalilan dekadda ilaa iyo hadda carabka lagu dhuftay waa tan hobyo oo ka mid ah dekadaha ay isha ku hayso dowladda itoobiya qorshahan iyo dhagartan cusub ayaa caddayn u ah in dowladda federaalka aysan diidanayn in itoobiya ay hesho bad iyo saldhig balse ay kasoo horjeedo in maamulka somalilan uu noqdo maamulka etoobiya siinaya qayb ka mid a badda soomaaliya aqoon-yahan cabdulxafiid abuucayni oo ah falanqeeye la socda arrimaha soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta alfurqaan waxa uu kaga hadlay waxaa laga filan karayo kulanka la filayo in uu ka furmo ankara iyo labada dhinac darafka uu guul u yahay kulankaasi cabdulxafiid ayaa xusay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan inaysan isku haysan in etoobiya la siiyo bad balse la isku diiday qolada bixinayso baddaasi waxay ka saman yihiin dhammaantooda in ay dhulka bixiyaan khayraadka ay bixiyaan yacni xataa xataa bini aadanka hadday iiba kara ay iibsadaan horena way u iibsadeen way dhiibteen way dhiibeen marka laiskuma haysto maanta in la dhiibo dhulka soomaaliya iyo badda soomaaliya midna in la diido laiskuma haysto waxaa laisku haystaa bes anaa dhiibayo oo wixii sandareeraahoo ka soo baxaan aniga xaggayga ha soo maro iyo aniga iyo aniga saas darteed marka waxaa hadda iskugu yeertay dowladda tur turkiga angaraa la iskugu yeeray waxa loogu yeeraana waxaa waaye si caalamiyan in loo bixiyo yacni dhulkii kulanka ka furmaya turkiga ayaa guul diblomaasiyadeed iyo mid istaraatiijiba u ah xabashida etoobiya maadaama waxa laga wada hadlayo ee lagu gorgortamayo ay tahay badda soomaaliya maanta guusha etoobiya asoona furmin ay haysataaba lagu dhawaaqayaaba ee waa sadar muqul-su-aal ka dhan waayo haddii ayagoona tegin oo shirka aana furmin ay etoobiya guul haysataa maanta waa guushii etoobiya waayo li'annahu siday rabtaa loo yeelaa ninka xasan ahaay abii markuu waco talaabi kama qabanaynin war yaa ila hadal siinaayo asigaa wareegaya dawarsanaya duwalka caalamka asaa wareegsanaya yaa ila hadal siinayo waxaa sax ah maanta etoobiya waxay joogtaa yacni martabada ay rabtay ayay joogtaa maanta waa guul ayay ku fadhisaa ayadoona loo saxiixin ayadoonan yacni biixi aanan meesha la geynin abiina aan la geynin ayay waxay tahay saas dhexdhexaadka caalamkaasi waxay ku sheegaan maadaama uu soo galay saas guul ku haysataa falanqeeyaasha iyo dadka indheergaradka ah ee xoog ogaalka u ah faragelinta shisheeye iyo habdhaqanka siyaasiyiinta soomaalida ayaa tan iyo horaantii sanadkan ummadda soomaaliyeed u sheegayay in wax khilaaf ah iyo dagaal uusan ka dhex jirin hoggaanka dowladda federaalka iyo somalilan balse la marin habaabinayo dadka soomaaliyeed ee diidan nacaybka gaamurayna u haya xabashida etoobiya dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dowladda federaalka waxaa laga hayaa hadallo kala duwan oo ka dhan ah etoobiya kuwaas oo xalay si weyn loogu faafinayay baraha bulshada waxaana ay dadku isweydiinayeen waxa iminka isbedelay marka loo eego sooyaalka iyo hadallada dowladda laga diiwaangeliyey tan iyo markii la shaaciyo heshiiska dhex maray etoobiya iyo somalilan waxaa ka mid ahaa in dowladda federaalka ugu horeynba ay diiday oo ay kasoo horjeesatay is-afgaradka dhex maray somalilan iyo etoobiya oo ay ku tilmaamtay sharci daro mar waxa ay ku dhawaaqeen bishii februaayo in ay la jihaadayaan etoobiya mar kale bishii maarso ee isla sanadkan waxyaabaha ugu weyn ee dowladda federaalka ay ku hadasha waxaa ka mid ahaa in aysan marnaba wax wada hadal ah aysan la gelaynin etoobiya ilaa dowladda etoobiya ay ka laabato is-afgaradka ay la gashay somalilan bishii may iyo bishan juun ee sii dhammaanaysa dowladda federaalka waxyaabaha ay ku hadlaysa waxaa ka mid ah in dacwad ka dhana etoobiya ay u gudbisay golaha ammaanka iyagoo sidoo kale isla bishaan mar ku baaqay in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya ugu dambayntiina hadaladii aadka u jilicsanaa ee madaxweyne xasan sheekh laga keediyey waa kan bishan uu ka yiri damaca etoobiya isagoo carabka ku adkeeyey si aan gabasho lahaynna u shaaciyey in etoobiya aysan u diidaneen wax bad ah ayna siinayaan bad iyo saldhigba haddii ay la soo xiriiraan oo ay la hadlaan dowladdiisa ugu dambayntiina bishan juun oo shalay sagaal iyo labaatan ahayd waxa ay dowladda federaalka sheegtay in ay la hadlayso dowladda etoobiya wadahadalkaas oo ay garwadeen ka tahay dowladda turkiga wadooyinka magaalada muqdisho qaar ka mid ah ayaa u xirmay biyaha roobka kadib markii dowladda federaalka oo ay waxba ka qaban weysay faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya sakariya cumar roobka xagaaga ee xilligan da-aya ayaa saameyn ku yeeshay isu socodka dadka ee magaalada muqdisho waddooyin badan ayaa waxaa fadhiistay biyaha roobka iyadoo qaar kalena ay biyaha xireen degmooyinka ugu badan ee uu roobku saameyntu ku yeeshay ayaa kale ah wadajir holwadaag waa beri iyo hodan dowladda federaalk oo sanad weliba sheegta inay wax ka qabanayso oo ay soo celinayso bullaacadihii biyaha intay qaadaan badda ku sii shubi jiray waxa ay lacaga ka urursanaysaa ganacsatada iyadoo aanan waxba ka qabanaynin dhibaatadan haysata bulshada degmada wadajir qaar ka mid ah waddooyinkeeda gebi ahaanba waa ay go'een caasimaduna waxa ay gaartay inay dad u dhintaan daadadka haddii ay ahaan lahaayeen kuwa ay biyuhu qaadeen iyo dadka ay guryaha ku soo dume lahaayeen bulshada magaalada muqdisho ma lahan culamo iyo odayaal dhaqameed oo si rasmi ah isu taaga xaaladooda taasina waa midda keentay in dadka ay ciilkoodu la aamusaan halka aad arkayso in bulshada kenya ay ka kacdoomayaan dhibaatada iyo sicir bararka ay dowladdu ku hayso odayaasha dhaqanka ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dowladda federaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
madax kusheega iyo horjoogayaasha taabacsan dowladda federaalka ayaa ku caanbaxay iska horkaynta bulshada soomaaliyeed iyo in la iskugu diro hab baylaysan iyagoo ka dhex fiirsanaya masaalixda guracan oo tooda keliya ah dagaaladaasi ayaana sababa in ummadda soomaaliyeed dhexal siiyaan dhimasho dhaawac iyo cadaawad soo kala dhexgasha dadkii isku dhiigga ahaa odayaasha dhaqanka degmada kaxda ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa guddoomiyaha degmadaasi oo ugu magacaaban dowladda federaalka ku eedeeyey in uu bulshada ku dhaqan degmadaasi kala qoqobayo islamarkaana isku diraayo mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo goob fagaare ah ka hadlayay ayaa sheegay in guddoomiyaha degmada kaxda uu heeb soocay islamarkaana uu duudsiiyey xuquuqdii ay ku lahaayeen degmada meeshaan dad badan baa isugu yimid dadka isugu yimid waa dadka degan tiradishe dadka tiriya disha degana isu yimid kulaylaa taabtay cabashaan nahay waxaan ka cabanaynaa ninka guddoomiyaha kaxda ah cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan ninkaas annaga waana gooyey wax tiriya disha ka socda waa diiday inay xafiiskiisa soo galaan hadday oday yihiin hadday guddi yihiin hadday maamul yihiin waana gooyey ninkaas wax aan ku leenahay waxaan ku lahayn degmada waa noo diiday albaabadow naga xirtay si kastaba ha ahaatee madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu eedeeyaa in ay ka shaqeeyaan iska horkaynta bulshada iyagoona qaar ka mid ah ay isku hubeeyaan qabaa'il walaalo ah markii ay khilaafaad yar soo kala dhex galaan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa